insaarkay xilli abaarihii xilliga maaragtay aroortii ah in magaalada beledweyne isbitaalkeeda uu soo gaaray dhaawac aada u fara badan dhaawac soo gaaraya lix iyo toban ruux oo dhaawacyo kala duwan qabo koo iyo toban kamid a dhaawacooda ugu saalanaa shan kamid a dhaawacooda u cuslaa oo hadda qaar risaaladii ayaa lagula jiraa qaliin ayaa lagu samaynayaa marka wax dhimashaa waxaa ka jiray hal ruux oo wadada inta lasoo waday ku dhintay wadada oo meydkiisana isbitaalka qaybta qolka meydka la dhigay marka xaaladda waa sidaas walaal dhaawacyada waxaa laga keenay meel la yidhaahdo dhulkaas oo waayaan isku haystay deegaanka tabxalle iyo deef oo dhulkaas ayaa laga keenay oo waayaan dagaalka dagaal beeladii oo ka jireen oo kollay sidaan maqlaynay oo cid walbana ay ka dharagsan tahay isku haystay dhul beeray oo dhul maaragtay deegaan oo mar guryo la gubay laba jeer mas-uulooyin la kala gubay marka meesha ayaa laga keenay dhaawacyada agaasimaha isbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaan madax ka weydiinay haddii ay jiraan wax taageera ay ka heleen maamulka gobolka hiiraan ee dowladda soomaaliya ugu magacaaban walla maamulka gobolka weyno yidhiy wayna soo booqdeen isbitaalka dhaawacyadan way arkeen waan wada hadalnay waxay noo sheegeen kolley in maaragtay bal xaaladda annaga waxay gacan aan ka qaban karno oo dhaawacyadaas inaan qabano ayagana dhankooda waxay noo sheegeen in ay meeshaas oo shaqaaqada iyo dhibka uu ka jira ay u diri doonaan cid kala dhex gaso oo meeshaas ciidamo ay u diri doonaan si dadka maanta waktiga dadka islaamka oo maanta oo ramadaan ah haddana dhiiggooda daadinayo oo waxa macno daraan ku daadinayo